saddex ruux oo lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin alqaacida ayaa lagu dilay weerar looga shakisan yahay in diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee maraykanku ay ka geysteen yemen isniintii sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ee dalkaasi warkan waxaa qortay wakaalada wararka ee a f b waxaana inoo soo koobaysaa cashe ibraahim aadan weerarka ayaa lagu qaaday gaari marayay gobolka maarib oo ah goob uu ka dhacay dagaal culus oo sanadkii laba kun koob iyo labaatankii ka dhacay dalka yemen oo muddo dheer socday sida ay saraakiishu sheegeen saddex xubnood oo ka tirsan al-qaacida ayaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliya lahayn oo la rumaysan yahay inay dowladda maraykanka leedahay ayuu yidhi sarkaal ka tirsan dowladda oo la hadlay wakaaladda wararka e f b oo diiday in magaciisa la shaaciyo saddexda qof ayaa waxay saarnaayeen gaari marayey waadi cubayda markaas oo lala beegsaday weerarka looga sheegsan yahay inuu maraykanku geystay oo islamarkiiba lagu dilay sarkaal labaad oo ka tirsan dowladda maarib ayaa la xaqiijiyey weerarka lagu dilay maleeshiyada alqaacida iyo tirada dhimashada ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xukuumadda washington maraykanku waxa uu u arkaa laanta alqaacida ee yemen alqaacidada jasiiradda carabta ee loo soo gaabiyo e q a p mid ka mid ah laamaha ugu khatarta badan ee shabakadaha jihaadoonka ah ee caalamiga ah aqab iyo dagaalyahano kale oo daacad u ah kooxda isku magacowday dowladda islaamka ayaa ku soo caanbaxay fowdada dagaalka sokeeye ee ka socda dalka yemen kaas oo u dhexeeya dowladda sacuudigu taageero iyo fallaagada xuutiyiinta ee xulafada la ah dowladda iiraan ciidamada badda ee maraykanka ayaa waxay sheegeen talaadadii in ay qabteen shixnad qoryo ah oo ku wajahnay dalka yemen toddobaadkii hore oo ay rumaysan yihiin in uu ka yimid iiraan bayaan ay soo saartay kooxda fifth fliid la yidhaahdo ee maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in laba kun boqol lix iyo toban qori oo e k forty seven ah laga helay markab kalluumaysi oo marayay gacanka camaan oo marayay waddo taariikhiyan loo isticmaali jiray in lagu dhoofiyo shixnadaha sharci darrada ah ee u socda fallaagada xuutiyiinta yemen ee ay iiraan taageerto war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka ay isla degaankaasi ku qabteen labadii bilood ee lasoo dhaafay laba markab oo kale oo kalluumaysi ah kuwaas oo sidoo kale hub ka soo qaaday dalka iiraan kuna sii jeeday dalka yemen shixnadan waa qayb ka mid ah sii socoshada dhaqdhaqaaqa xasilooni darrida ee ay iiraan waddo ayuu yidhi brad cober oo ah taliyaha ciidanka badda maraykanka ee xubnaha dhexe ee qaybta shanaad ee maraykanka iyo isku dhafka ciidamada badda halisyadan ayaa ah mid uu dareenkeenna ku soo jeedo ayuu yidhi waxaan ku feejigannahay inaan ogaanno dhaqdhaqaaq kasta oo dhinaca badda ah oo caqabad ku ah xorriyadda socdaalka amaba wax u dhimaya amniga gobolka ayuu yidhi aqab ayaa waxa ay qaadeen howlgallo ka dhana xuutiyiinta iyo ciidamada badda iyo sidoo kale weeraro goosgoos ah oo ka dhacay dibadda hogaamiyaasheeda ayaa in ka badan labaatan sano waxaa bartilmaameedsanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka inkastoo tirada duqaymaha ay hoos u dhaceen sannadihii u dambeeyey yemen ayaa waxaa hareeyey colaado tan iyo sannadkii laba kun shan iyo tobankii markaasoo xulafada sacuudigu uu hogaaminayo ay farageliyeen in ay taageeraan dowladda kadib markii xuutiyiinta ay la wareegeen gacanku haynta caasimadda sanca